in ka badan shan iyo toban arday oo isugu jira danyar iyo agoon ayaa fursado waxbarasho oo lacag la-aan ka helay iskuulka aljaziira ee magaalada beledweyn ardaydan ayaa kasoo jeeda qoysas danyara kuwaasoo iska bixi waaya qarashaadka waxbarashada mustaf maxamed guure maamulaha iskuulka aljaziira ayaa raadiyo beerula uga waramay ardayda hesha fursadaha waxbarasho runtii magaalada beledweyne duruufaha dhaqaale ee ka jiro waa wada ognahay dad badanaa ku nool dad badan oo waalidiintooda aana nooleynaa ku nool runtii iskuulka qof walbo oo waxbarasho diyaar u ah fursaduu siiyaa aniga hadda kula hadlaayo markaa iskuulkan kusoo biiraayay iskuulka wax lacaga maanan ku dhigan kheralaasiyo macalinkayga lacag ma uusan iga qaadin waxaan ka mid ahaa wakhtigaas ardayda duruufaha lacageed u haysay inay wax bartaan fursaddii aan ka faa'iidaystay iyo jaaniskii aan abuurtay oo aan iskuulka aljaziira ka abuurtay waxay ii suuragelisay inaan jaaniskaas ka faa'iidaysto wax barto haddana macallin ka noqdo kadib maamulin aan ka noqdo marka runtii ardayda waa u wada siman yihiin fursadaha kii wax haystana wax waan ka qaadnaa oo iskuulka iyo khidmadda lagu dhiganayo waan ka qaadnaa qofkaana awoodinne wuxuu bixin karaan ka qaadnaa marka kan baahida u hayso iyo midkan baahida u haynin waxbarashada labadaba isku miday noo yihiin marka fursad buuxda ayaa u siinaa ardaygii wax baran karo wuxuu haystana iska bixin kara wuxuu haystanina iskuulka uu ka bixiyo sidoo kale ardayda agoonta ayagana wax lacaga kama qaadno keliya waxaan ku xirnaa shuruudo maadaama ardayga aanan lacag ka qaadaynin waxaan ku xirnaa imtixaanaadka inuu kaalmaha hore galo fasalka inuu ardayga ugu horeeyo uu noqdo iyo in cabashadiisa ama gembiskiisa uu yaraado ardayda shuruudahaasaan ku xirnaa keliya tirada arday ee waxbarashada friiga aan ku siina ma ahan midaan soo koobi karno hadda inta dhigato oo sanadka hadda afar iyo labaatanka ardayda friiga aan ku qabanay waxay gaaraya ilaa shan iyo toban arday oo isugu jiro arday agoona iyo arday aan waxba haysan iyo arday duruufo dhaqaale haysto waxna iska bixinayo waxna aanan bixin karin iyo arday waxba aanan bixinin oo agoona ama waalidkooda uusan nooleyn marka intaba fursada u siinay qaar ka mid a ardayda hesho fursadaha waxbarasho ayaa u mahadceliyay maamulka iskuulka bismillaah magayga waa xuseen xasan waxaana arday wax ka bartaa iskuulka aljasiira qaybta kombyuutarka si fiicana macallimiinta waxay noogu baraan waxaan qaadanaa baraatig joogto ah waxaan qaadanaa gacmaha baraatig joogtana waan qaadanaa bismillaah magacayga waa faad cismaan faad oo caaligta iskuulka aljasiira waxaan ka bartaa maadada kombyuutarka macalimiinteedana aad iyo aad waxaanu baran waxaan rajaynayaa inaan maadada kombyuutarka hena ka gaaro ee laaheer jaamacadeed waxbarashadana aad ayaa u jeclahay magacaygu waa cabdirasaaq maxamed cabdi waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata iskoolka aljaziira qaar ahaanka gaar ahaanka qaybta kombyuutarka waxaan aad ugu mahadcelinaha macalimiintana iyo maamulka xarumaha waxbarashada ee magaalada beledweyne ayaa waxaa fursado waxbarasho oo lacag la-aana ka helo arday isugu jirta danyar iyo agoon